bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigii saddexaad ee taariikhdii saciid ibnu caamir aljumxi waxaan kasoo hadlaynay sayidina cumar radi allahu tacaala canhu markii uu booqashada ku yimid xims iyadoo qeyb ka mid a booqashadiisii indha indhaynta ahayd ee shaam uu soo soo booqday yaa nimankii odayaasha ahaa ee ee raaximis ayaa waxay soo dacweeyeen amiirkoodii saciid ibnu caamir ah ayay soo dacweeyeen marka saddex waan aragnay iyo siduu ugu jawaabay ta afraad marka maxay tahay qaybtan dambana sayidina cumar baabaa ka sheekeynaya uma markaa kadib qultu waxaan idhi buu yihi haddaan ahay sayidina cumar amiiru lmuminiin wa cimlaaqu lislaam sal allahu radia allahu tacaala canhu wamaa maxaad haddana minhu xaggiisa wamaa maxaad tashkuuna kaga cabanaysaan amaad kaga dacwoonaysaan minhu amiirkiinan oo saciid ibnu caamira aydan haddana qaaluu waxay idhaahdeen tusiibuhu waxaa ninkan qabata min xiinin liaakhar markii waxoogaa la joogaba saas wey markii muddo la joogaba waxaa qabanaysa uun khashyatun maqnaansho uu yaraha maqnaanaya uun miyirkiisaba inuu inuu ma joogo khashyatun waxoogaa maqnaansho ah fa yaqiibu wuxuuba maqnaanayaaba can man fii majlisihi dadkii la fadhiyay oo dhan wuu ka maqan yahay waxba ma oga marka taasina waa dhibaataa la yidhi waaba nin fayow ma ah ninkaad madaxda nooga dhigtay nin fayow ma ah wuu suuxayaa siduu u joogo yaa waxa weeyaan miirkaa ka tegay isagoo maqan baad arkay fa qultu waxaan idhi buyihi haddaan ahay sayidina cumar wamaa haadaa kana muxuu yahay yaa saciidu saciidow tanna maxay tahay la sheegayo fa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu caamir shahidtu waxaan xaadiray un goobjoog ka ahaa masraca khubay bna cadiy khubay bna cadiy meeshii lagu dilayey ee lagu googoynayey ayaan joogay buuni wa ana mushrikun aniga oo mushrig ohan weli soo islaamin wa ra-aytu waxaan arkay buun indhahayga saaray qurayshan qurayshoo tuqadicu googoynaysa jasadahu jidhkiisa googoynaysa wahiya taquulu iyadoo ku dhahaysa haddana aada tuxibu ma jeclaan lahayd an yakuuna inuu ahaado muxamedun muxamed makaanaka meeshan hadda adiga aada joogto oo sida adiga lagu googoynaya in loo googooya sidaa ma jeclaan lahayd oo fa yaquulu uu odhanayay uu ku jawaabayay wallaahi baan ku dhaartee maa uxibu ma jecli mana jeclaan lahayn an akuuna inaan anigu ahaada aaminan mid aaminaho bad qaba oo fii ahli reerkiisii joogay iyo fii ahli ehelkayga iyo waladii ubadkayga la jooga anigu inaan saa ahaado iyo wa anna muxamadan in nabi muxamed sala allahu calayhi wasalama tashuukuhu ay muddo shawkatun qodaxa ay muddo ma jeclayn yacni intay nabiga qodax mudi lahayd sala allahu calayhi wasalam aniga hala i dilo aniga aan nabad ku noolaada nabigoona qodax ha muddo arrintaas arrin aan weligay jeclahay amaan yeeli lahaa ma ah saciid baa marka sii wata wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay wa innii baan ku dhaartay wa innii anigu wallaahi baan ku dhaartay maa dakartu ma xusuusto daalika alyowma maalintaa iyada ma xusuusto wa kayfa sidiina haddana ma xusuusto annii anigu taragtu aan ka tegay nusratahu in aan u hiiliyo aan uga tegay oon ugu hiilin waaye ma xusuusto ilaa haddaan xusuusto danantu waxaan u maleeyaa anna allaaha in alle laa yakfiri luu iisan ii dembi dhaafaynin wa asaabatini marka waxa ay qabata tilka alkashyatu maqnaanshahaas aada aragteen markaas ay qabataa cinda daalika markaa agteeda qaala cumar wuxuu yidhi alxamdu mahad iyo ammaan waxaa iskale lilaahi allah ayaa u sugnaatay alladii allahaasoo lam yukhayib aan igu hoojinin igu qadinin igu hongeynin igu hongoynin dannii malahaygii bihiisaan u malaynaya allihii aan igu hongoynin allahaasaa mahadle kumaasan kumaanan hongoobin kuma qadin kuma khasaarin intaas oo dhan micnaheeda waaye lam yukhayib aan igu hongeynin igu qadinin dannii malahaygii bihiisaan u malaynayay allahaas ayaa mahadle weli imtixaankiibuu daba wadaa haddana tuma markaa kadib bacatha wuxuu u soo diray sayidina cumar radia allahu tacaala canhu amiiru lmu'miniin lahu saciid ibnu caamir wuxuu u soo diray bialfi diinaarin kun diinaar haddana liyastaciina si uu ugu kaalmaysto bihaa kunkaa diinaar calaa xaajatihi baahidiisa siduu baahidiisa ugu daboosho falamaa markii ra-at ay aragtay haa lacagtii sawjatuhu xaaskiisu ay aragtay qaalat waxay ku tidhi xaaskii lahu isaga alxamdu mahad iyo ammaan lilaahi alla yuu u sugnaaday alladii allahaasoo aqnaanaa naga deeqay can khidmatika inaad adigu noo adeegto ee ishtari noo iibi lanaa annaga mu'anatan noogu soo iibi wixii loo baahan yahay muanadu waxa la yidhaha waxay dadku u baahan yihiin guriga wixii looga baahan yahay oo dhan raashin iyo qalab iyo wax walba ishtari noogu soo iibi lacagtan lana annaga mu'anatan adeeg noo soo adeeg noogu soo adeeg wixii oo reerku adeeg ay u baahnaan lahaayeen wastaajir noo soo kiree lanaa annaga khaadiman mid noo shaqeeyana noo soo kire maalin walba adaa maryaha maydhi cajiinkai adaa dubi fa qaala wuxuu ku yidhi laha qaala saciid wuxuu ku yidhi laha xaaskiisii wahal laki ma u baahan tahay wahal laki ma doonaysaa fiimaa wax ma doonaysaa huwa isaguba khayrun kaaga wanaagsan oo kaaga khayr badan min daalika arrinta ayada in laguu soo adeego qof adeegana lagu soo lagu soo kireeyo wax kaaga khayr badan ma rabtaa qaalad waxay tidhi wamaa daaka kaasi muxuu yahay marka qaala wuxuu yihi nadfacuhaa lacagtan waxaan siinaynaa ilaa man yatiinaa bihaa qof noo keena lacagtan cid noo keena wa naxnu annaga oo axwaju uga baahan maa nakuunu ilayha baahida ugu badan inagoo markaa qabna ruuxii noo keenaya ma siinaa yacni baahida maanta aanu qabno mid ka badan ama baahi lacag loo qabo tii ugu badnayd isaga oo aan qabno dad inoo keenaya ma siinaa wuxuu hi nadfacuhaa waxaan siinaynaa lacagtan ilaa man dad baan siinaynaa dadkaasoo yatiinaa bihaa inoo keena lacagtan dad baan u dhiibanaynaa way inoo keeni goorma inoo keenina waxay inoo keenaya wanaxnu inagoo axwaju maa waqtigaynu ugu baahi badnayn ah nakuunu aynu ahayn axwaju maa nakuunu markaynu ugu baahi badnayn ilayha lacagtan ah qaalad waxay tidhi wamaa daaka oo taasina maxay tahay qaala wuxuu yihi nuqriduhaa allaaha alla ayaan amaahinaynaa qardan xasanan amaah wanaagsan man da ladii yuqrid allaah masaakiintaan siinaynaa ajrigeeda iyo hawaabkeeda waxaa inoo imanayaa maalintaynu ugu baahi badan nahay uu qofku u baahi badan yahay wax miisaankiisa u buuxiya wax miisaankiisa u cusleeya uu u baahan yahay qaalad waxay tidhi qaalad waxay tihi nacamhaa marka wa juziita khayran khayrna ilaahay ah kugu abaalmariye aynu masaakiinta siino famaa qaadara kama dhaqaaqin majlisahu meeshuu fadhiyey alladii meeshuu fadhiyay huwa fiihi uu ku sugnaa xataa intii jacala uu kaga rirido waaye jacala uu kaga rido addanaaniira lacagtii fii surarin kiishash yaryara oo waqaala uu ku yidhaahdo liwaaxidin min ahlihi ruux ehelkiisa ka mid a intaliq bihaa lacagtan u gee ilaa armalati fulaan fulaan hebel ree hebel maaragtay armaladeedii armalada waxaa la yidhahdaa naagta ninkii uu ka dhintay naagta ninkii ka dhintay armale la yidhaha ugee wa ilaa aytaami fulaan hebel agoontiisana u geetanna wa ilaa masaakiini aala fulaan ree hebelkii masaakiintahana u gee wa ilaa mucwizi aala fulaan reer hebelkii aan waxaysanin mucwizi kuwii baaha- baahnaa waaye waa isla midkii uun u gee buuri radia allaahu tacaala allah ka raalli ahaado can saciid ibnu ibnu caamir aljumaxi faqad kaana wuxuu ahaa min aladiina kuwii ayuu ka mid ahaa yu'thiruuna calaa anfusihim naftooda dadka kale ka hormarin jiray dadka kale naftooda ka hormarin jiray baahidooda intay dib u dhigaan yay dadka kale baahidooday soo sarmiri jireen waxay helaan dadkay siin jireen iyagoo baahan iithaarka taasaa la yidhaha waa meena waa meesha ugu sarreysa ee walaalnimada islaamka ukhuwa alukhuwa alislaamiya walaalnimada islaamka lagu walaaloobo waxa ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa darajada ugu hooseysa waa salaamatu sadri inaadan qofkaa waxba u qabin waxba inaadan u qabin oo micnihii hadday wax usoo kordhaanna aada ku farxayso hadday dhibaata gaadhana aada ka naxayso waa meesha ugu horeys ugu hooseysa ee walaalnimada islaamnimadu ay keenayso ma aha xaasidnimo oo wixii ilaahay uu siiyo inaad ka naxdo dhibaata hadday ku dhacdana aad ka fa- ku farxdo sida hadda dhacda sidaas walaalnimadii islaamnimada way kasoo horjeeda meesha ugu sarreysa ama darajada ugu sarreysa oo walaalnimada islaamka laga gaadhana waxa waa al-iithaar baa la yidhaahdaayo waxaad adigu u baahan tahay ood siisa walaalka marka saciid ibnu caamir ee taariikhdiisa maxaa laga dheehanaya waxaa laga dheehanayaa oo ugu weyn laba shay waa mid ee madaxda in loo naseexeeyo oo xaqa loo sheego hadda waxaa dhacda dadka madaxda ah markii loo tago wixii ay qasanayeen iyo iyo yaa yaa loo qurxiyaaba waad fiican tahay cid dhahaysa niyahow mas- maaragtay si lilaahay ugu naseexaynaysa oo dhahaysa "Ee, waxaas iyo waxaana sameeye waxa waxaana iska daa dhahayaa ma jiro marka sayidina cumar oo la ogyahay hadee wuxuu yahay ninka uu yahay yuu saad aragtay ugu naseexayay taas waa mid midda kalena waxaa weeye siduu isaga ilaaliyey xoolaha xoolaha muslimiinta siduu isaga ilaaliyey waxaa la hubaa hadda ee muslimiinta oo dhan iyo gaar ahaan anaga dalkeenna dadkii madax ka noqda xoolaha dadka muslimiinta hadday iska ilaaliyaan oo ay ka cunaan oo keliyata intay uga baahan yihiin intaas shareecada islaamku way u ogoshahay waxba hadda anaga saciid ibnu caamir oo kale la wada noqon maayo saciid ibnu caamir oo kale darajadaas lama gaadhayo inaan waxba isku daalinin laakiin darajada la isu ogol yahay waxay tahay ee ugu hooseysa mushahar kugu filan oo la og yahay in lagu qoro mushahar kugu filan baahidaada inta la tiro koobo iyadoon laga badbadinaynin gurigaad degi lahayd iyo baabuurkaad ku socon lahayd iyo haddaad madax tahay dadkii ku ardeyn lahaa inahaas miisaaniyad la ogyahay mushahar baa lagu qoraa intaas shareecada islaamku waxay ka qabta male si muxtaram ah inaad u noolaataa la rabaa laakiin waxaa la rabaa intaa wixii ka dambeeya intaa wixii ka dambeeya inaan hunguriba kaa gelin ee xoolaha muslimiinta ruux kasta oo dowladda u shaqeeyana uusan hunguri ka gelin oo bal marka hore waasic daakhili ah waardiye gudahaaga ah uu- uu jiro waardiye gudahaaga ah ood hortaada dhigto adiga kullu laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bihi laxmi kasta hilib kasta oo kusoo baxay xaaraan la cunay naar unbaa lagu gooyaa saasuu yihi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam iyo aada xusuusato ee, qisadii aynu kusoo marnay markaan siirada aqrinaynay ee, ghaswatu khaybar markii dagaalkii uu dhammaaday yaa waxaa la tegey meel fadag la yidhaah bay muslimiintu tageen oo meel kale ah fadagtii unbaa tacshiirad le maaragtay fallaadha unbay muslimiinta kusoo ganeen nin addoon ah addoommada nabiga ka mid ahaa bay ku dhacday wuu dhintay muslimiinta waxay dhaheen hanii'an lahu shahaada allah ayaan badana kani shahiid buu noqdeen marka wuxuu yidhi may shamlad shamla waa garbasaar garbasaar uu kasoo qaatay haniimadii oo haluul ahayd oo intaan haniimada la qaybanin la qaybinin ayuu ku gubanayay hadda naar naar ahayd oo ku gubanaysa marka xoolaha gaalada laga soo qaado oo haniimada waa bannaan laakiin intaan la qaybinin oo qaybtii kugu soo haday aan la gaadhin haddii waxaad ka qaadataa saas nin saxaabi ah oo addoonkii nabiga ah oo saxaabi ah dee dadka ugu fadli badana yuu rasuulku sheegay inuu naar ku galay marka horta koo waxaa la rabaa haddaad muslim tahay adiga waardiyahaagu inuu gudahaaga ka yimaado ood xoolaha muslimiinta iska ilaaliso teeda kale waxaa la rabaa in la sameeyo aaliyad ama mekanism aan xoolaha lagu xadi karayn oo ruuxii xoolaha xada lala xisaabtamayo masalan gaalada oo kale iyo dowladahan hormaray maraykanka reer yurub waxaasoo idil way adag tahay si ruux madaxii uu xoolo ku xado maxaa jira qaabkii lacagtii yacni lacagtu way xaraysan tahay waxay maraysaa system bay mari systemka adiga waxaad ka qaban karta male meelaha ay wax ku xadxadaan madaxdu oo haddee kuwaan madaxda reer yurub xataa mararka qaarkood markay doorashada galayaan iyo yaa sharikaad baa wax siinaya meelahaas taana waa lagu waa laisku haystaa marka waardiyaha oo gudaha ee adigu aada ilaahay ka cabsanayso iyo aakhire iyo iyagoo waxaa laga yaabaa inay taas damaankooda ku jirin laakiin waxay ilaashanayaan sharaftooda way ilaashanayaan oo in jaraa-idkii lagu qoray inuu hebel waa tuug yidhaahdo way ilaashanayaan iyo waxay ka cabsanayaan dee maaragtay dembi inuu galo oo oo la xidhoba ilaan ma dhuuman karaan halka dunida muslimka iyo dunida saddexaad say u badan yihiin madaxdu xoolaha iyagaaba iska leh xoolahoodii waayba intuu rabuu ka qaadan suu rabuu yeeli cid la xisaabtamaysa male waad maqlayseen ayaamaha dhaweyto oo lagu kacay kuwo madaxda carbeed ka mid a wixii la sheegayey waxay lacag bannaanka geysteen miisaaniyaad ku dhodhow miisaaniyaedkay dalku lahaayeen afrikana waa sida oo kale waxaan xasuustaa dal waxaa jira afrika ugu hodansan afrika oo idil markaas la yidhahdo dalka ugu hodansan waa dalka la yidhaahdo congo ama d r c democratic republic of congo oo kinshasa caasimada u tahay dalka ugu hodansan waayo maxaa jira deman iyo adduun iyo wax aan laga helin male waxaa jiri jiray marka nin mabuuta seko seko mabuuta ses seko seko la dhihi jiray oo madax ka ahaan jiray mar waxaa meel walba lagu qori jiray oo jaraa-idku ay sheegeen mar miisaaniyadda dowladdu ay leedahay iyo lacagta isaga uu leeyahay baanankata dhigtay waxaa ka badnayd lacagta isaga uu dhigtaa ka badnayd miisaaniyadda dhan ee dowladda marka waxa wayan xoolaha la dhacayo ee dadka madaxdiihi ay maanta ay moodayaan ay ula dhaqmeen sida xoolahoodii oo kale yaa iyo saciid ibni caamir siiradiisa iskeeni maayeen marka saciid ibni camaar caamir ha lagu xasuusto ruuxii meel madax ka ah inuu xoolaha iska ilaaliyo marka taariikh nololeedkii saciid ibni caamir oo laga soo qaatay meelahaas meelahaas ayaa muuqda noloshiisa inuu ahaa nin aan adduun waxba ku filayn xoolo iska xoolaha iska ilaalinaya marka saxaabi walba marka taariikhdiisa la qaato marka la qaato meel meel laga abbaara ayuu leeyahay marka saciid ibn caamir ha lagu xusuusto xoolaha dowladda iyo xaaraamta in la yska ilaaliyo marka halkaasaan waxaan ku dhammaynaynaa taarikh nololeedkii saciid ibn caamir wallahu subxaana wa tacala aclam